wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka daafuray xeer nidaamyaha xuquuqda bukaanka iyo shaqaalaha caafimaadka waxaa ka qayb galay daafurkan wasiiro xildhibaano bahda caafimaadka iyo matasharaf kale xogayaha guud ee golaha mihinadlayaasha caafimaadka qaranka doctor maxamed maxamuud cadow ayaa ka warbixiyey muhiimadda xeer nidaamyahan si loo badbaadiyey marka qofka xuquuqda uu leeyahay oo dhakhtarka ah iyo qofka maxaa layihahdaa bukaanka ah labadaba labadaba waxay u adeegayaan marka in la badbaadiyo bukaankaas labadaba marka si ay u adeegaan marka kana uu helo adeegii u baahnaa kana u badbaado waxaa loo baahan yahay wax kala xadeynaya waxaa meesha ka bixi doonto dhakhtar la yska qabsado maxkamad la yska geysto dadaal uu sameeyey loo haysto maxaa la yihahdaa asigana sidoo doctor carab uu sheegayay intuu qaliinka ku jiray inuu arko wax u baahnaa in laysraaciyo hal mar hadhowdii intuu ku laqaban lahaa inuu isdhaha fududay ninkaan halmar hawshiisa dhan soo afjar u yidhaahdo marka waxaan rabaa insha allah in oo isbitaalada kolley waa wada joogaan agaasimayaashooda dhakhaatiirta waa joogaan in fariintan la gaarsiiyo hadda wixii ka dambeeyo in maxaa layihahdaa la isticmaalo xeer nidaamyahan wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa sheegay in xeerkan meesha uu ka saarayo caqabado badan oo horey u jiray laakiin qodobka ugu muhiimsan waxaa waaye oo dhibaatada ugu weyn ay ka jirtay consent formka hooyo markii ay xaalad emergency ah ku jirto oo ay foolanayso ee dhakhaatiirta isbitaalkaasi ay yidhaahdaan hooyadani caadi uma dhali karto in la qalo lakala badbaadiyi waayo ay yidhaahdaan ayaa go-aanka cidda qaadanayso oo dhehayso saxiixayso oo ha la qalo dhehayso ayaa dhibaato ay ka taagneed mar kaste weliyo amarkeedii inuusan la soconna laga yaabaa ama inuusan jooginba marka si cad ayuu xeer nidaamyahan xal ugu helayaa arrintaas in maxay ahayd marnaba hooyadii si aysan u dayacmin leyiris ayadoo loo sameeyey isdaba yaal haddii kan la waayo kana laga qaadaya consentiga kan hadii la waayo kana laga qaadaya kan hadii la waayo kana laga qaadaya haddii ayada ogaalkeeda uu joogana ayadaaba saxiixanaysaba oo go-aanka qaadanayso marka sidaa darteed waa la fududeeyey si aysan hooyo go-aan qaadashadaasi yaa go-aan qaadana ayadoo la sugayo si aysan u dhimanin waana dhacday kaysas badan oo iyadoo lagu wareersan yahay go-aanka ciddii bixin lahayd hooyo dayacmatay wax badanaa la arkay xeerkan ayaa muhiim u ah in la xafido xogta bukaanka iyada oo laga shaqayn doono helitaanka xuquuqdiisa caafimaadda